aad baad u mahadsan tahay maalintii sagaalaad oo xidhiidh ayuu soconayaa dullaanka ciidamada gumaystaha yuhuudday mar kale ku qaadeen marinka khaza waxaana saacadii la soo dhaafaya maanta marinka khaza ka dhacay duqiimo xooggan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada raxanka daran ee saynada waxaana duqiimahaasi ay sababeen khasar iskugu jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay duqiimaha ugu xooggan ka dhaceen subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah xerda jabaaliya dhacda waqooyiga marinka khaza laba duqeen oo aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen guri ku yaalay xeradan waxaana ku sheeday siday wararku tilmaamayaan ilaa iyo koo iyo toban ruux oo shacab ah kuwaasoo shan ka mida ay carruur yihiin sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqin mid ah lamid ay ka fuliyeen guri ku yaala magaalada khanyunis ee dhacda koonfurta marinka khaza goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaana waxay sheegayaan in halkaas ay ku shaheedeen laba ruux oo rag iyo dumar kale ah isku sawda duuba duqiimaha ay ciidamada yuhuudda fuliyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo kow ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay duqiyeen mid ka mid ah xarumaha milatariga yuhuudi ee ku yaala dhulka ay gumaystaan kooxda xuutiyiinta ee dacminta xooggan ka helaya dowladda shiicada ee iiraan islamarkaana ka dagaalanta dalka yemen ee dhaca qaaradda aasiya ayaa waxay shaaca ka qaadeen saacadii lasoo dhaafay ay fuliyeen howlgalle kala duwan oo ay sheegeen inay ku beegsadeen magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigtay maamulka gumaystaha yuhuudda iyo weliba markabka diyaaradaha xambaare ee leedahay dowladda maraykanka kaasoo loo yaqaano hari turman kuna sugan badda cas afayeenka kooxda xuutiyiinta yaxyaa sariic ayaa waxa uu sheegay in duqin loo adeegsaday diyaaradan duulyalayn ay ciidankooda ka fuliyeen xarun milatiro ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin mandiqada yaafa ee ku taala magaalada talaabiiba sariic ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in weerarka ay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda uu sababay khasaare kala duwan islamarkaana ay waxyeelo soo gaareen xubniyaalkaasi ku sugnaayay ka tirsan maamulka yuhuudda yaxyaa sariic afayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa wuxuu sidoo kale ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada nawciga ay ku bartilmaameysanayaan masaalixda maamulka yuhuudda iyo dowladda maraykanka ma jirto wax warar oo ilaayi hadda ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xukuumadda washington oo ku aadan weerarada uu sheegay afayeenka xuutiyiinta inay ku beegsadeen magaalada talaabiib iyo markabka diyaaradaha xambaare ee loo yaqaan hari turman islamarkaana uu leeyahay maraykanka weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli saacadii lasoo dhaafay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka taliya qaybo ka mida waddanka yemen ay sheegeen in toban duqeen oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ay waxyeelayeen dadka shacabka islamarkaana uu halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira naf iyo maalintaba si kastaba tan iyo shan iyo tobankii bishan gabagabada ee maarso waxay diyaaradaha maraykanka duqiimaha loo meeldayn ka fulinayeen gobolada dalka yemen iyagoo ku handucoonayay inay kaga jawaabayeen weerarada xuutiyiinta ee la bigsadeen markabka diyaaradaha xambaaray haari turman kaasoo ku sugan badda cas dab sababay khasaare kala duwan ayaa weli ka holacaya dalka kuuriyada koonfureed iyadoona ay jiraan dhimasho iyo dhaawac wararka ka imaanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya inuu dabaad u xoogan ka kacay ken weyn oo ku taala koonfur bari dalkaasi iyadoona uu halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkani waa mid aad u xoogan ayaa lagu warramaya inuu si aad ugu fiday inta badan keymaha wakaalada wararka ee faransiiska ayaana waxay sheegaysaa in deminta dabkan ay ka qayb qaadanayaan gawaarida dabdemiska iyo weliba diyaaradaha nooca qumaadiga u kaca waaxda ammaanka ee dalkaasi ayaa waxay sheegtay in deminta dabkan ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna tilmaamtay in goobta uu dibka ka kacaya iskugu yimaadeen shan kun oo ruux siddeetan iyo toddoba diyaarad oo ah nooca qumaantiga u kaca iyo sidoo kale boqolaal ka mid ah milatariga iyo booliiska waxayna dhammaantooda ku dadaalayaan deminta dabka si uu yaraado khasaaraha ayay tiri waaxda ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed warbaahinta gudaha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in dabkan ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa afar iyo labaatan ruux halkay jiran kuwo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan mas-uul ka tirsan waaxda ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed oo la hadlay wakaalada wararka ee faransiiska ayaa waxa uu sheegay inay dhaawacmeen lix ruux oo u dhashay dalkaasi mas-uul kale oo isna ka tirsan booliiska ayaa waxa uu sheegay inay jiraan tobannaan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ah madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa isna waxa uu sheegay in maamulka dalkaasi ay ku howlan yihiin badbaadinta dadka ku jira keymaha isagoona tilmaamay in dabkani uu yahay midkii ugu xoogan ee ka kaca keymaha wuxuuna intaa ku daray inuu sababay khasaare aad u xoogan islamarkaana uu baabiiyey dhuldhan shan iyo toban kun oo hegtar si kastaba waxaa muddooyinkii dambe caalamka ku soo badanayay musiibooyinka gubashada afar iyo labaatan saac gudaheed ayayna warbaahintu warinaysaa inuu waddamo kala duwan ka kacay dab sababay khasaare xoogan ugu dambayntii xukuumadaha kiyef iyo moscow ayaa isdhaafsaday weeraro kala duwan oo dhanka cirka ah xilli magaalada riyaad uu ka socdo wadahadal la xidhiidha dagaalka wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay shaaca ka qaaday in habeenkii xalay burburisay ilaa sagaal diyaaradood oo ay xukuumadda kiyef ku soo weerartay gudaha dalkeeda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaana lagu sheegay in nidaamka difaaca hawadu ku guulaystay burburinta sagaal diyaaradood waa kuwa aan dooliyaal lahayn islamarkaana laga leeyay dhanka yukrain waxayna intaasii raacisay in shan ka mid a diyaaradahan lagu burburiyey gobolka belgrod halka labo kalena lagu burburiyey gobolka kuriski labada soo hartana waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in lagu burburiyey badda madow korkeeda wasaaradda dagaalka ee ruushka waxaa keliya ay sheegtay tirada diyaaradaha aan dooliyaha layn ay burburisay balse maysan xusin tirada diyaaradaha ay xukuumadda kiyef habeenkii xalay ku soo weerartay dowladda yukrain ayaana dhankeeda waxay sheegtay in ciidamadii cirka ee dowladda ruushka ay habeenkii xalay dalkeeda ku soo weerareen in ka badan boqol tobaniyo toddoba diyaaradood oo ah kuwa aan dooliyaha lahayn war ka soo baxay maamulka kiyef ayaana lagu xaqiijiyey inay soo dhideen konton iyo lix ka mid ah diyaaradahaasi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo waddanka sacuudi carabiya uu ka soconaya wadahadal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dabadheeraada ee ka dhexeeya dowladaha ruushka iyo ukrein xukuumadda washington ay u hogaamiyen inka lagu magacaabo donald trump ayaana waxay ku dadaalaysaa inay meesha ka saarta caqabadaha heshiiska ku horgudboon putinna ay ku qanacso inuu heshiiska aqbalo